diinta islaamka ayaa ahmiyad gaara siisay islamarkaana dhiirigelisay dhisidda qoys muslim ah nolosha guurka ayaana ah nolol uu qur-aanku ku tilmaamay gacaltooyo iyo naxariis waase haddii la helo lamaane isxaq dhowra qofba qofka kalena ixtiraam iyo naxariis siiyo sheekh mukhtaar abuu muslim oo ka mid ah culimmada diinta islaamka martina ku ahaa barnaamijka toddobaadlaha ah ee islaamka iyo bulshada ee ka baxay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa waxa uu si qoto dheer oga hadlay mafhuumka iyo aragtida uu islaamku ka qabo qoyska iyo dhabaha loo marayo in la dhiso qoys qayb ka noqon kara bulshada muslimka ah isagoona xusay fawaa-ida guurka iyo dhisidda qoys muslim ah guurku walaalayaal wuxuu ka qayb qaadanayaa dhisidda mujtamac muslim ah inuu dhismo ayuu guurka ka qayb qaadanaya waxayna ka bilaabanaysaa mujtamac muslim marka la leeyahay waxay ka bilaabanaysaa iijaad albeyt almuslim guri muslim ah in la helo hooyo iyo aabba gabar iyo wiil in laysu guuriyo halkaasay ka bilaabanaysaa intaasoo guri magaalada dadka degan bulsho meel degan malaayiin qof meel degan guri ay kasoo wada baxeen hooyo aabba ay ka yimaadeen meeshay kasoo bilaabanaysaa waana unugta ugu yar ee mujtamaca muslimka uu ka kooban yahay meeshaasay marka wanaag oo dhan meeshu kasoo bilaabanaya marka fawaa-idaasoo dhan ayay leedahay marka arrimaha suurtagelinaya socoshada noloshu inay sii socoto ayuu guurku qeyb ka qaadanayaa marka waa lagama maarmaan arrinkaasi waa muhiim weeyaan baaraka allahu fiikum sidoo kale sheekha ayaa ka hadlay dhibaatada ka dhalan karta haddii uusan waalidku gabadhiisa u guurinin diin leh isagoona soo qaatay tusaalooyin dhacay nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi wuxuu yidhi hadday ninkii idin yimaado guur idinka soo doono diinkii akhlaaqda ka fiiriya u guuriya haddaad yeeli weysaan oo nin diin leh idin yimaado ood u diidaan nin kalaan xoolo lahan la raadsanayaa nin noocaasaan la raadsanayaa nin madaxaan la raadsanaya gabadhayda aad tiraad ninkii diinka lahaana aad ka leexdo gabadhii baan rabaa waana nin ahlu diina maya leexo aad tiraahdid xoolo malihida kamatiida kamatir aad tiraahdid nabigeena wuxuu yidhi ilaa tafcaluuhu haddaydan yeelin nin qof diin leh gabadhiina aydan u guurinin takun fitnatun fi lardi wa fasaadun cariid fitna weyn oo ballaaran baa dhacaysa wuri nabigeena annagoo nool baa ilaahay na tusiyay hadda kun iyo afar boqol iyo afartan iyo lix sana laga jooga geeridii nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi maanta annagoo nool baan aragnay gabar nin diin leh soo doontay oo loo diiday nin lacag leh lala sugaayo nin madax ah lala sugaayo nin tolka ah lala sugaayo maxaa dhacay gabadhi inay fasaaday akhlaaqdee xumaatay way dhacday xaqiiqa oo dhacday way ogow guurka ka hor waxaa la jideeyaa in labada qof ee isguursanaya ay is arki karaan waana kan sheekh mukhtaar abuu muslim oo ka hadlaya xikmadda ka dambaysa arrintan haddaba xikmad buu ka wataa ahmiyad bay ku fadhidaa inuu wiilka iyo gabadhu ay is arkaan xikmadda iyo ahmiyadda ay ku fadhidaa waxaa ka mid ah in la helo naftu inay xasilooni inay hesho gabadhuna markay ninka aragto xasilooni ay hesho ku qanacdo ama ayna ku qancin ninkuna gabadhu markuu arko uu ku qanco ama aysan ku qancin soo ma jeedid aragtida wixii ka dambeeya guurkii baa hore loo sii gelaya ama dib uga laabanaya qofka soo ma jeedid ha qodobkaas waa laga maarmaan xikmada kale oo loogu talagalay oy culimmadu ka warameen oo in uu arko iyaduna ay aragto waxaa ka mid ah inaan la khiyaamaynin khiyaamo aysan meesha ka imanin gabar fiican waay kan waay kan waay kan hadii loo sheego hadhow wax ka duwan ay usoo baxaan ka war laakiin markuu arko adaaba iska arkay wey hadday aragtana adaaba iska arkay wey waqti xaadirkan la joogo mid ka mid ah furimaha halista badan ee cadowga ka soo weeraraan ummadda muslimka ah waa mafhuumka qoyska heer ragga badani ay dayaceen qawaamadii wallah dusha ka saaray haween badan ay laf dhun gashay ku noqdeen raggooda taasoo keentay inay soo baxaan jiil baylah ah oo aan dadnimo iyo diintoona lahayn halka geesta kalena la arkay midhaha qurxoon ee ka dhashay markii la ilaaliyey mafhuumka qoysdhiska islaamka iyo dawaabidda ay shareecada u dejisay labada ruux ee nolosha wadaagaya